mas-uuliyiinta amniga ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay qabqabteen dad badan oo howlgal ay sameeyeen ay ku qabteen hoteelada magaaladaasi saaka booliisku waxa ay sheegeen in maamulka hoteelada magaaladu ay iska dhiga tireen amar horey loo siiyey oo ahaa inay soo gudbiyaan martida hoteeladooda degaya wariyahayaga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintaasi goordhoweyto waxa uu kasoo diray magaalada beledweyne
howlgalkan ay saaka aroornimadii hore ka sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya hoteello ku yaala xaafadaha beledweyne ayay kusoo qabqabteen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa boqol iyo konton qof taliyaha saldhigga booliiska beledweyne gaashaanla dhexe cali dhuux cabdi mahadalle ayaa warbaahinta u sheegay inay heleen xog muujinaysa qorsho falal amniga wax loogu dhimayo oo gudaha magaalada laga maleegayo raggaanaad halkan arkaysid waxaa laga soo ururiyey hoteelada sababtuna waxay noqotay hoteelada gobolka hiiraan hadda ka horaan waxaan siinay warqad digniin ah anidniri dadka imaanaya hoteelada soo seexanaya amniga ha loo soo sheego habeen kastaba inta qof oo meesha soo seexatay si aan uga warqabno iyo magacyadooda way ku guulaysan waayeen inay hawshaa soo dhammaystiraan inaan dhammaan hoteelada magaalada beledweyne dadkii jiifay saaka keenno dad cadadkoodu laba boqol oo qof gaaraayo aan hoteelada ka soo ururinay kii nadiif noqdaa waa tegi doonaa culumaa ku jirta dad waayeelaha ku jiro dhallinyaraa ku jirta noocyo kala duwana yihiin annaka waa dadkii aan annaka nabadgelyada muxuu ahaa inaan amni u nahay aan u diyaarnay ayaguna waa dadkii aan ka soo dhex baxnay oo aan shaqada u haynay marka ayaguna inay nagu saacidaan hawsheenna innaguna aan hawsheenna dhammaysanno ujeeddadu intaas weeye amni annagoo ka shaqaynay taliya cali dhuux ayaa sidoo kale sheegay in qorshaha ugu weyn ee howlgalka uu yahay sidii looga hortegi lahaa falal argagixiso oo gudaha magaalada ka dhaca inta lagu guda jiro maalmaha munaasabadaha lix iyo labaatankii juun baa soo socota maalintii calan soomaaliyeed ugu horreeyey la taagay oo soomaaliya xorriyaddeeda dareentay waxaa ku xiga toddoba iyo labaatankii juun oo ah maalintii muxuu ahaa jamhuuriyadda soomaaliyeed ee jabuuti ee xorniyadeeda qaadatay oo haddana annaga nabad ilaalin noola joogta hiil walaalniman la dhaho waxaa ku xigo kowdii julaay xornimadii koofureed iyo israacii labada soomaaliyeed ee jamhuuriyadda midowday intaasoo feestahu mar hadday nagu soo aadan tahay waxaan tuunsannahay annaga nimanka aan waxaasu dhegahooda ninbaa hadda ka hor rati ayuu khamis u taagay inuu saas soo yidhaahdo oo soo gashado hanshaalka u raadinayey wuu ka sii dhega adeygay caduur dhowdhowdu ma ma dhacsanuu dhahay marka nimanka nabadiidka dowladnimada iyo israaca iyo soomaalinimadu ma dhacsana muraad kaletay leeyihiin marka inay qalanqal ku samay doonaan farxaddaas ummadda soomaaliyeed ay u dabaaldegayso iyo qarannimadoodii waa dareensannahay howlgalkuna midaan hore u wadnay oo caadiyahu ahaa haddii ilaahay idmo baaritaanku waa sii kala durgi doonaa si deg dega marka loo kala saaro dadaa ku bixi doona information la helay ama raad ciddii lagu helane baaritaankeedu waa sii socon doonaa haddii lagu caddeeyo oo caddayn dheeraada iyo marag muujin la helana sharcigaa la horgeyn doonaa haddii marag muujin iyo caddayn dheeraada la waayana xorriyadooda la siin doonaa laakiin inta hadda baxaysa waa intaas inta baaritaanku kusii socona waa intaas hadda ma dhihi karaan qaar ka mid ah dadkii howlgalka lagu soo qabtay ayaa v o eda uga warbixiyey sababihii ay u deganaayeen hoteelada howlgalka laga sameeyey hotel viis meel layidhaha laga soo qabtay magacaada sidxan axmed cabdi cusmaana la yidhaha anugu xaggee ka timid waxaan ka yimid marka hore muqdisho waan ka yimid meeshaan imid haddana waxaan diyaaraddan ku qornaa shalay waa iga buuxsantay haddana berri waxaan rabaa saa dambe inaan raaco marka
dhowr maalmoodan jooga wadamaad maa xisaabka dhowr maalmood joogay marka nin soomaaliyan waa nin muwaadinaan waa nin odayhan waa oo toddobaatan iyo dhowr jira marka waxay dembi lah la qabto oo la reebo raalli aan ka nahay ee waxaan dembi lah waxaan rabaa in nala fasaxa oo xornimada nagala qaadin oon maarata aan nala jujubin oo nala sii daan jecalla marka magaca waxaa leeyahay xasan sheekh yuusuf waxaa laga soo qabtay hotel hiiraan magaalada ku shaqaysta laba biloodii bara joogaa waxaa ku shaqaysta gaargaana ku hameyshaa howlgal ciidamada booliska maanta ku sameynaa laga soo qabtay waxaa ka imaaday gobolka bay gaargaana ku shaqeeya ciidamada maamulka gobolka iyo kuwa amisom ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen howlgallo lagu adkeynayo amniga magaalada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn